إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبعهm بإحsaan إلى yوم الdيn وbعd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ryaad الصاalixiin waxaan ku jirnay baabka saddexaada baab الصbr waxaan ku dhex jirnay xadiidkii dheeraa ee sixroolihii boqorka gaalka uu lahaa iyo wiilkii uu u dirsaday oo uu yidhi sixirka ii soo bar qisadoodiiaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay ayadoo ilaahay subxaana wa tacaala wiilkii uu u nusreeyey oo xaqii fahamsiiyey oo dhagaxii uu turay uu ilaahay ku dilay daabadii sixroolihiina uu inta u tegey sixrooli maahane waxaan rabaa wuxuu u tegey ninkii raahibka ahaa ayuu wiilkii u tegey markaas ayuu u sheegay arrintii markaasuu ku yidhi wiilkaygiiyo maanta adaa iga fadli badan arrinkaaguna wuxuu gaaray meeshaaan arkayo waana lagu imtixaani doona halkaasaan soo gaarnay casharkii hore marka wuxuu ku yidhi raahibkii fain ibtuliita haddii lagu imtixaano falaa tadulla calaya hay tusin diinkii markaas waqti wuxuu ahaa uu aad u qariib yahay oo aan islaamnimo la ogolayn oo kotorobaan uu diinku yahay waa dhuuma jiray ninkaan caabidkaa ilaahay isagoo dhuumanayu ilahay iska caabudi jiray marka wuxuu ku yidhi haddii lagu imtixaano hay soo tusin dadka wa kaana alghulaamu wiilku wuxuu ahaa yubri'u mid bogsiiya alakmaha qofka indhala-aanta dhashay iyo walabrasa qofka baraska qaba ilaahay wiilkii karaamaad ayuu siiyey oo min karaamaati alawliyaai ka mid ah ilaahay weyna wuxuu ku karaameeyey qofka marka uu ilaahay u baryo ilaahay inuu ka aqbalo oo dad indhala-aan dhashay uu ilaahay inta uga baryo indho ay indhuhu u fiiqmaan oo dad baras qaba oon adduunka dhakhtarda weeyaan la arag uu inta korkooda waxa weeyaan taabto ilaahay u baryo ilaahay uu caafiyo wiilkii taasaa ilaahay ku karaameeyey wa kaana alghulaamu wiilku wuxuu ahaa yubri'u mid bogsiiya alakmaha indhala-aanta qofka dhashay way akmaha iyo wal abrasa qofka barasqabuu korku caddaaday wa yudaawi nnaasa dadkuu daweyn jiray min saa'iri aladwaa cuduryaalka dhammaantood ayuu ka daweyn jiray saa'irka laba macnaa loo adeegsadaa saa'ir bimacnaa jamiic cudurradoo dhan iyo saa'ir oo bimacna albaaqi ah oo waxa weeyaan labadaas cuduroon soo sheegnay oo baraska iyo akma ma ahane inta kaloo xataa cudur soo hartay laftirkooda waxa weeyaan waa ka daweyn jiray marka cudurradoo dhan waa ka dawey jiri dawo kaleto uu sii jirama jirta ilaahay u bari jiray ilaahay mustajaabu dacwu ka dhigay mustajaabu dacwa ayaa ilaahay ka dhigay fa samica waxaa maqlay jaliisu nin la fariisan jiray lilmeliki boqorka nin boqorka la fariisan jiray ayaa maqlay ninkaasoo kaana ahaa qad camiya mid indhabeelay nin boqorka la fariisan jiray oo indhabeelay hore indha u lahaa ayaa maqlay nin waxaa soo baxay dad indhala-aan dhashay bogs u dawaynaya oo ay indhahoodii indha yeelanayaan taasaa soo baxdaa la yidhi fa ataa ninkii wuxuu u yimid hu wiilkii bihadaayaa hadiyooyin ula yimid kaiiratin fara badan hanti fara badan oo ugu talagalay hadduu daweeyo inuu siyuu soo qaado hadiyooyin aad u fara badan fa ataa ninkii waa u yimid hu wiilkii bihadaayaa kaiira hadiyooyin fara badan ula yimid fa qaala wuxuu yidhi maa haahunaa halkan waxa ku sugan waa hantidii uu siday maa shayga haahunaa halkan ku sugan laka aduu kuu sugnaaday ajmacu dhammaan waxaanoo dhan adaa iska leh in anta adiga shafaytani haddaad i caafido in shafaytani haddaad i caafido anta adiga shafaytanii haddaad i caafido haddaad i dawaydo wax alla halkan yeelladaa iska leh marka in anta inta iyo anta waxaa u dhexeeya ficlu shardigiiya xadfan in shafayta in shafaytani anta shafaytani haddaad caafido waawey fa qaala wiilkii wuxuu yidhi innii aniga laa ashfii ma caafiyo axaddan qofna anugu qof aan caafiyaa ma jiro caafimaadna gacanta iiguma jiro innamaa wax kale maahan yashfi allaahu allaah ayaa caafiya tacaalaa sarreeya fa in aamanta haddaad rumaydo billaahi allah dacowtullaah allaan tuugaa fa shafaaka markaasuu ku caafina aniga wax ma caafiyo waxna ma daweeyo axadka wax daweeya waa allaah haddaad allahaas rumaydo ood muumin noqoto allaan kuu tuugin allaana ku caafin saas wiilkii yidhi fa aamana ninkii waa rumeeyey billaahi allah tacaalaa sarreeyey fa shafaahu llah allaana caafiyey wiilkaan isaga waxa weeyaan musajaab dacwo ahaa ilaah u tuuga maahane caafimaadku gacan alluu ku jiraa allu u tuugay waana caafiyey alle ninkii asagoo iska shabkaxsanayoon cidna gacantahay inuu boqorkii u tegay fa ata almelika boqorkii ayuu u yimid ninkii fa ataa wuxuu u yimid almelika boqorkii fa jalasa ilayhi waa la fadhiistay kamaa sidii kaana u ahaa yejlisu mid ula fadhiista siduu la fadhiistay jir usoo garab fadhiista iyadoon qofna wadin fa qaala lahu lmeliku boqorkiiya wuxuu ku yidhi man radda calayka basaraka yaa kuu soo celiyey araggaagii o adiga indhala-aaye yaa indhaha kuu fiiqay qaala wuxuu yidhi ninkii rabbii rabbigayga ii fiiqay iimaanku waa cajiib hadduu qalbiga galo allah cid aan ahayn kama hibaysto mana ka cabsado waxa weeyaan durbaba waa dhiiraday wuxuu yidhi allah ii fiiqay rabbiga ayaa ii fiiqay oo ii soo celiyey qaala boqorkiiya wuxuu ku yidhi awalaka rabbun oo ma rabbi aad leedahay kayrii aniga aan ahayn ninkaas waa nin daaquud oo kibrayu ahay oo rabbinimo sheegta ma rabbi aan aniga ahayn aad leedahay qaala wuxuu ku yidhi ninkii rabbii aniga rabbigayga rabbi waa midka wax abuura khaaliqa ah maaliga oo kuleh weeye mudabirka arrimahaga maamulo weeye marka wuxuu yidhi rabbii aniga rabbigayga oo waxa weeyaan aniga i abuurtay milkiye i maamula wa rabbuka adiga laftirkaagana ku abuuray ee ku milkiye ku maamula allah wa alle ee aduu rabbi ma tiid fa akhadahu boqorkii waa qabtay ninkii fa akhada boqorkiiyaa qabtay hu ninkii la fadhiisan jiro saaxiibkiisaha falam yazal kama suulin yucadibuhu inuu cadaabayo oo uu leeyahay eetus qofkii waxaan ku soo baray waad fidnowday rabbinimadaydiiyaad diidan tahay qofkii waxaan ku soo baray itus kama uusan suulin inuu cadaabayo xataa dalla ilaa ninkii tusay cala alghulaami wiilkii su u soo waday markii dambe inta adkayso waayey ayuu yidhi wiilkaana ay baray fa jia waa lala yimid bilghulaami wiilkiiyaa la keenay fa qaala wuxuu ku yidhi lahu wiilkii almeliku boqorkiiya wuxuu ku yidhi wiilkii ey bunaya wiilkaygiio qaad balaqama wuxuu gaaray min sixrika sixruka sixirkaagu maa tubri'u heer aad bogsiido al akmaha kan indhala-aan dhashay wal abrasa iyo kan baraska qaba waxa weyan dadka qaabka diinta looga saarayo waa tarkiib iyo tarhiiba lagu samayn dhinacna waa laga rajogelin oo inta la buunbuuniyo qof qiimo badana laga dhigin oo la qiimaynayo bal inuu waxa weyaan xaqii ka xishoodo ka tago dhinacna waa laga cabsigelin marka wuxuu ma ugama bilaabin waxa weeyaan waad xun tahaye wuxuu yidhi ma waxaa sixirkaaga maasha alla aadaad u qiimo badantay sixirkii waad fahamtay heer aad dadka indhala-aanta dhasha bogsido miyaad ii gaartay wuxuu rabaa inuu inta xooga xaqi ka xishoodo qiimayntaan iyo waxaan rajo iyo damac galo inuu yidha ha halkaasaan gaaray oo uu saas ku kufriyo saasuu rabaa markaasuu yidhi ey bunaya wiilkaygiiow qad balaqa ma wuxuu gaaray min sixrika sixruka sixirkaagu ma wuxuu gaaray maa tubri'u shay aad ku bogsiido al akmaha indhala-aanta qofka dhashay iyo walabrasikan baraska qaba oo wa tafcalu aad ku samaydo kada oo wa tafcalu aad ku samaydo kada ma saasaad gaartay waa ammaana bumbuuniyey waa waxyaalaha dadka lagu baadiyeeyo in wax baadila waxa weyan lagugu ammaano oo waxa weeyaan qof qiimo leh baa tahay lagu yidhahdo inta lagu ammaano a istirahdo yaadan qiimo dhicine xaqa ka tag fa qaala wiilkii wuxuu yidhi dee xaqiisii kama tanaasulin adduunyana ma dooran fa qaala wiilkii wuxuu yidhi innii aniga laa ashfii ma bogsiyo ma caafiyo axadan qofna wa inamaa wax kale maahan yashfi llaahu allah caafiya tacaalaa sarreeyey fa aakhada waa qabtay boqorkii hu wiilkii waa cadaabay weeye waa qabtay falam yazal kama suulin yucadibhu inuu cadaabayo xataa dalla ilaa uu wiilkii tusay boqorkii cala raahibi caabidkii itus yidhi qofka waxaan ku baray si uu cadaabayo u cadaabay wiilkii o adkayso waaye waa soo waday wuxuu u keenay raahibkii falam yazal boqorkii kama suulin yucadibhu inuu wiilkii cadaabayo xataa dalla ilaa wiilkii tusay cala raahibi caabidkii fajiia waa la keenay biraahibi caabidkiiyaa la keeno boqorkiia loo keenay fa qiila waxaa lagu yidhi lahu caabidkii irjic ka laabo can diinika diinkaaga diintaan ka laabo fa abaa waa diiday ninkii caabidka ahaa fa dacaa wuxuu u yeedhay boqorkii bilminshaari minshaar ha la ii keenuu yidhi waa loo keenay fa wudica waxaa la saaray alminshaaru minshaartii fii mafriqi ra'sihi madaxiisa meesha tinta laga kala baro oo tinta laga kala rogo madaxa dhexbartankiisa halkaas ayaa la saaray fa shaqa waa ku kala dilaaciyey raahibkii xataa waqaca ilaa ay dhaceen shiqaahu labadiisii dhinac minshaartii si loogu kala jeexayay laba dhinacoo isleeg u noqday saas u kala dhacay sidaasaa loo cadaabi jiray dadka mu'miniinta diintooda looga loogu cadaabi jiray mana aysan ka laaba jirin maxaa yeelay xanuunkan oo minshaarta qofka lagu kala jeexayo hadduu diinta ka laabto xanuun ka daran ayaa asiibayo cadaabka jahannama ciyaadan billaah uma jia waxaa lala yimid bijaliisilmeliki boqorka ninkii la fariisan jiray fa qiila lahu waxaa lagu yidhi irjic ka laabo can diinika diintaada fa abaa waa diiday inuu diintii ka laabto fa wadica alminshaaru minshaartiyaa la saaray fii mafriqi ra'si madaxiisa meesha uu ka kala barmo tinta laga kala bara laga saaray fa shaqahu waa uu ku kala dilaaciyey fashaqa boqorkii waa ku kala dilaaciyey hu ninkii bihi minshaartaasuu ku kala dilaaciyey xataa waqaca ilaa ay kala dhaceen shiqaahu labadiisii dhinac oo dhinacna xagga u dhacay dhinacna xagga iyadoo madax iyo garab iyo lug ay isla socdaan dhinacii kalena intoo kale uu yahay intaasuna diintooda waa uga diidan inay uga laabtaan xanuunkan xanuun ka daran ay ka caranayaan cadaabka jahanama ah uma jiya waxaa lala yimid bilqulaami wiilkii faqiila lahu waxaa lagu yidhi irjic ka laabo can diinika diintaada fa abaa wiilkii waa diiday fa dafaca boqorkii wuxuu u dhiibay hu wiilkii ilaa nafarin koox ayuu u dhiibay oo min asxaabihi saaxiibadiis ka mid ciidankiisi qaar ka mid ah ayuu wiilkii u dhiibay fa qaala wuxuu ku yidhi ciidankii idhabuu la taga bihi wiilkan ilaa jabali kada wa kada buurta hebla la yidhaha la taga fascaduu la kora bihi wiilka aljabala buurtaas la kora buurta korkeeda saara markaa saartaan ka tuura macnaha hadduu diinta waay waxa weeyaan fascaduu la kora bihi wiilka aljabala buurta fa idaa balaqtum markaad gaartaan dirwatahu buurta meesha ugu sarrayda ka laabo iraahda diinta a meesha ku jirta faquuluu irjic can diinika saasaa meesha ku jirta fa idaa balaqtum markaad gaartaan dirwatahu buurta meesha ugu sarrayda markaad gaartaan faquuluu irjic can diinika waxaad ku tidhaahdaan ka laabo diintaada saas ku idhaahda fa in rajaca hadduu ka laabto can diinihi diintiisa falamru waadix waa arrintu waa cadda iisoo celiya weeye fatrukuuhu ka taga hadduu diintiisa ka laabto jawaabka iska maxduufa fa in rajaca hadduu ka laabto can diini diintiisa fatrukuuhu ka tagoo ka leexda wa ilaa hadduu ka laaba diido fatraxuuhu tuura buurta korkeeda ka tuura fadahabuu waa la tageen bihi wiilkii fasaciduu waa la koreen bihi wiilkii aljabala buurtii fa qaala wuxuu yidhi markaan buurtii korkeeda marka la joogay ma argagixin ilaahay buu tala saartay fa qaala wiilkii wuxuu yidhi allaahumma allah ikfiniihim iga kaafi bimaa shita waxaad rabta iga kaafi allaw ciidankaagu waa fara badan yahaye ciidankaagu waa fara badan yahay allaw waxaad rabta iiga kaafiyo iiga dhici farajafa waxaa la gelgishay bihim ciidankii aljabalu buurtiyaa la gelgilatay fa saqatuu buurtii ka dhaceen iyagiiya baabaay isagiina waa nabad galay wiilkay marka fiiri cadowgii saas alle marku uga fakiyey wiilkaa naftiisa waxaa kala qiimo badan diinka alle asagu inuu noolaado u fakeri maa laakiin wuxuu u fakerayaa in diinta alle kor noqoto naftiisana alle uu ka gato hadduu naftiisa rabi lahaa waa carari lahaa markaasuu dhuuma lahaa laakiin ma yeelina waa laabto boqorkii u tegey wa jaaa wiilkii waa yimid yamshi xaaluu soconaya ilalmeliki boqorkii uu yimid fa qaala lahu wiilkii wuxuu ku yidhi almeliku boqorkiyaa yidhi fa qaala almeliku boqorkiyaa ku yidhi lahu wiilkii maa facala asxaabuka saaxiibadaa maxay sameeyeen macnaha iiga warran ciidankii aan kugu daray aawey weeye fa qaala wiilkii wuxuu yidhi kafaanihimullah allah iga kaafiyey waa dacwo fiiri inuu awoodda alla leeyahuu baraya boqorkan gaalka allah iga kaafiyey tacaalaa sarreeya fadafaca boqorkii wuxuu u dhiibay wiilkii ilaa nafarin koox kooxdaasoo min asxaabihi saaxiibadiis ka mid a fa qaala kooxdii wuxuu ku yidhi boqorku idhabuu la taga bihi wiilka faxmiluuhu wiilkan ku qaada fii qurquurin doon ku qaada qurquurku waa nuuc doomaha ka mid ah wa tawasaduu dhex dhex bartanka la taga bihi wiilka albaxra badda badda dhex bartankeeda la taga wa tawasaduu la dhexdhexaysta bihi wiilka albaxra badda badda dhexbartankeeda la taga fain rajaca hadduu ka laabto can diini diintiisa fatrukuu ka tago ii soo celiya saase jawaabkiiya maxduufa fain rajaca hadduu ka laabto can diinihi ey fatrukuu ka taga wa ilaa hadduu diinta ka laaba diido faqdifuuhu wiilka tuuro badda dhexbartankeeda ku tuura fadahabuu waa la tageen ciidankaasu bihi wiilkii faqaala wiilkii wuxuu yidhi allaahumma allah ikfiniihim iga kaafi bimaa shita waxaad rabto allow iga kaafi fankafa'at way la gadoontay bihim ciidankii asafinatu doontiyaa la rogmatay doontiyaa la rogmatay fa qariquu waa maashoodeenoo biyihii ay ku wada baktiyeen asna waa badbaaday ma cararin oo naftiisa ma badbaadine waxa weeyaan diinka alleh inuu kor noqdo naftiisana ilaahay uu ka gatuu go'aansaday waana soo laabta wiilkii boqorkii u yimid wa jaa'a wiilkii waa yimid yamshi xaaluu soconaya ilalmeliki boqorkii u yimid faqaala wuxuu ku yidhi almeliku boqorkii lahu wiilkii wuxuu ku yidhi maa facala asxaabuka saaxiibadaa maxay sameeyeen macnaha aaway ciidankan kugu daray maxaa ku dhacay ayagii fa qaala wiilkii wuxuu yidhi kafaaniihimullah allah iga kaafiyey tacaalaa sarreeyey fa qaala marka boqorkii tala ka hor timid wax uu sameeyo waa gara waay wiilkiiya uun mar kasta badbaadaya asna waxa weyan taladiis waa meel mari weyn wiilkii marka qaabuu u fakeray diinka alle uu ku kor noqon karo dad badanu ay tawxiidka ku qaadan karaan fa qaala wuxuu ku yidhi wiilkii lilmeliki boqorkii boqorkii wiilkii la hadlay wiilkii hadlaya innaka adiga lasta matid biqaatili mid idili kara xataa tafcala ilaa aad samaydo maa aamuru bika waxaan ku amro anaa amar ka bixinaya adugu rabbina ma tihid ilaahna ma tihid awoodna ma lihid caqlina ma lihid muumin talal haystana ma tihid aniga talama iga dhagaysanin adugu wax aad maanta awoodda lama arko ninkii dhammaay rabbinimada sheega jiray dacaydu laalaadiyey dhegtuuna hoos u dhigay wuxuu yidhi haye bal wax sheeg wax sheegba qaala boqorku wuxuu yidhi maa huwa muxuu yahay waxaad i amrayda qaala wuxuu wiilkii yidhi tajmacu nnaasa dadkaad isku keenaydaa fii saciidin bannaan bannaankaasoo waaxidin keligiisa hal goob oo bannaan ayaa dadka iskugu keeni wa taslubuunii waxaad isuraydaa fii jidcin geed timireed salkiis geed timira salkiis ayaad ugu xidhaysaa sida qof la tooganayo dadkao dhanna waa inay joogaan goobtaas uma markaas kadib khud qaado sahman leeb qaado min kinaanati gabooyadayda kala soo bax kinaanada waxaa la hahdaa waa kolayga lagu qaado leebabka lagu qaado kaasaa la yhahdaa kinaana gabooyayahayga kala soo baxa leeb uma daci sahma leebka waxaad saartaa fii kabidil qawsi qaansada dhexbartankeeda saar oo qaansada waa usha afka xariga uga xihan yahay qaansada dhexbartankeeda leebkaygaa saar waa inuu leebkeeya yahay dadkuna ay kuu jeedaan leebkaygii inuu yahay uma dadkoo dhan oo ku maqlaya uma qul dheh dadkii oo dhan oo ku maqlaya bismi illaah allah magiciisaan ku ridaa aniga macnaheeda waxa weyaan xoog iyo xeelad anigu melihi laakiin anoo kaalmaysana allah ayaan magaciisa ku ridaa allahaasoo rabbi lghulaami wiilkan rabbiga uu caabudo ah dadka saas maqashuy inaadaan adigu xoog lahayn xeelad lahayn allah uu awoodda iska leeyahay intaas dadka dhegooda ha ku dhacdo afkaaga ha ka soo baxdo inaadaan adigu awood lahayn oo allah uu awoodda leeyahay dadkuna ha ku maqleen saasuu yidhi uma arminii igu soo riduy fa inaka adiga idaa facalta daalika saas markaad yeesho qataltani way dile waa gaal doqon weeye garaad ma leh caqli ma leh ma oga hadalkaanu inuu yahay halaagiisii ma gara karo sidii yoole keliya uun cunugan yaa markaa hor wareejiya tiuu yeelay fa jamaca annaasa dadkiiuu isku keenay fii saciidin waaxidin hal bannaanu iskugu keenay wa salabahu wiilkii wuxuu suray fii jidcin geetimireed salkiisuu ku xihay sida qofka la tooganaa uma akhada wuxuu boqorkii qaatay sahman leeb min kinaanati wiilka gabooyadiisii uu kala soo baxay uma wadaca sahma leebkiiyuu saaray fii kabadil qawsi qaansada dhex bartankeediiyuu saaray uma boqorkiiyaa qaala wuxuu yidhi bismi rabbi algulaam wiilkan rabbigiisa rabbigaas magaciisaanoo cuskanaya ayaan ridaya ayaan ridaya bismi rabbi algulaam bismi rabbi algulaam uu yidhi bismi illaah rabbi algulaam bismi illaah rabbi lulaam saasaa macnaha uu u dhacaya bismi illaah ilaahay magaciisaan ku ridayaa oon kaalmaysanayaa rabbi lulaam oo wiilkan rabbiga uu caabudo ah uma markuu sidaas yidhi kadib ramaahu leebkiiuu soo riday fa waqaca wuxuu ku dhacay asahmu leebkii fii sudqihi wiilkii dhafoorkiisa wiilkii dhafoorkiisa ayuu ku dhacay dhafoorka meeshaas godan oo dhegta iyo madaxa u dhaxaydo waxa weyan dhegta wax yar ka soo horraydo godan halkaasu uga dhacay sudqigu halkaas meeshaas godano waxa weeyaan dhegta wax yar xagga wejiga wax yar ka xigto kana korrayda meeshaasu uga dhacay fa wadaca wiilkii wuxuu saaray yadow gacantiisa fii sudqihi dhafoorkiisii u saaray famaata iska dhintay saas gacanta u saartay si qof seexanaya ayuu iska dhintay shahaaduu helay gaal ayaa leeb ku soo riday gaalkiyaa nabar ku dhiftay shahaaduu helay gacan cadowuu ku dhintay isagoo diinta kor yeelaya diintiina waa kor noqotay bal fiiri sida diinta ugu kor noqoto ilaahay diinta ugu ciseeyey fa qaala annaasu dadkii waxay idhahdeen aamanaa waxaan rumaynay birabbi lqulaami wiilkan rabbiga uu aaminsan yahaan rumayna saasay dadkii oo dhan yidhaahdeen dadkii qoom dhan ayaa ku islaamay towxiidkii laa ilaaha ila allahu yaa faafay naftiisiina alluu ka gatay wax asaga ka hallaabay male awalba waa dhimalaha waana dhintay towxiidkiina waa kor noqday ummad dhan ah ilaahay ku rumayday asaguna naftiisa ma dilina gaalkaasaa dilay laakiin asbaabtii lagu dili lahaa asagu waa la yimi fa qaala naasu dadkii waxay idhahdeen aamanaa waa rumaynay birabbi lqulaam wiilkan rabbigiisaan rumaynay fa utiya almeliku boqorkiiyaa loo yimid fa qiila waxaa lagu yidhi lahu boqorkii ara'ayta balka waran maa shaygii kuntaadahe taxdaru mid ka digtoonoo ka cabsanaya qad xaqiiqe wallaahi allaan ku dhaaranaye nasala bika waa kugu degay xadaru ka cabsidaadi waxaad ka cabsaydood ka digtooneed wallaahi waa kugu dhacay waxaad islaheed wiilkaanuyuu ummadda kaa fidnayn oon ummaddu adiga inta kaa go-aan ilaahay ku xirmin ummaddii oo dhan allahay ku xirme saasaa lagu yidhi faqiila waxaa lagu yidhi lahu boqorkaa rayta balka waran maa wixii kunta aheed taxdaru mid ka digtoon qad xaqiiqe wallaahi allaan ku dharan ku dhaaranaye nasala bika waxaa kugu degay xadaruka waxaad ka digtooneed oo ka cabsayday qad aamana naasu dadkii allay rumeeyeen markay sidaasu dhacday waa shaydaan aan loo cirib karayn waa sii madax taagay fa amara wuxuu amray bilukhduudi jeexjeexyo wuxuu yidhi hal dhulka tarajayaal ha laga jeexo bilukhduudi jeexjeexyo biafwaahi sikaki sikak waa wadooyinka wadooyinka afafkooda waddo walba afkeeda ha la jeexuu yidhi oo dhulka ha la jeexo fakhudad waa la jeexay markii la jeexa yidhu dab ha lagu shido wa utrima waxaa lagu huriyey fiiha jeexjeexyadii dhexdooda anniiraanu dab ayaa lagu shiday wa qaala boqorkii wuxuu yidhi man lam yarjic qofkan ka laaban can diinihi diintiisa fa aqximuuhu ku tuura ku tuura ow qiila lahu waxaa lagu leeyahay qofkan ka laaban iqtaxim isku tuur waa shaku raawi inuu yidhi qofkii aan ka laaban idinkunta qabataan ku tuura iyo inuu yidhi qofkii ka laabadiida diinta waxaad tidhahdaan isku tur waryaa godkaan wa qaala boqorkii wuxuu yidhi man lam yarjic qofkan ka laaban can diini diintiisa fa aqximuuhu ku tuura fiiha naartaas ow qiila waxaa lagu leeyahay lahu qofkii diinta ka laabadiida iqtaxim isku tur waryaa fa facaluu waa sameeyeen sidii sameeyeen qof walbaa markuu yimaado ayaa la leeyahay diinta ka laabo markuu yidhaha ka laaba maa aa la leeyahay isku tuur dabkan haddaadan ka laabayn fa facaluu waa sameeyeen xataa jaad ilaa qof walbaa isku tuuray marka muminiintii maxaa yeelay dabkan dab ka adagaa jira waa naarta aakhiro taasay ka cararayaan hadday joogto iimaan la-aan iyo geeri geeridaa la dooran fa facaluu waa sameeyeen xataa jaad ilaa ay timid imra'atun islaam wa macahaa islaamta la jirkeedana sabiyun saqiir ayaa ahaa saqiirkaasoo laha u sugnaaday saqiir ayadu ay dhashay islaam wadata oo dhabarka korka ku sidata ayaa timid fa taqaacasad way ka cagataagleyd macnaha way ka joogsatay an taqaaca inay ku dhacdo fiiha naarta inay dabkan ku dhex dhacdo xoogaa way ka cagataaglayda macnaha way ka joogsatay fa qaala laha wiilkii alla uga hadalsiiyey oo karaama min karaamaati lawliyaa ah wiilkii yarkaha oo ay sidatay ayaa ilaahay ka hadalsiiyey fa qaala wuxuu ku yidhi lahaa islaamtii alghulaamu wiilkii yaa umma hooyo isbirii ku sabar cala alxaqi xaqa ku sabar xaqaad ku sugan tahay isku tuur ha ka joogine rawaahu muslim ayaa wariyey waana isku tuurtay alfaadii xadiiska ku jirta imaam nawowi fasiri wuxuu yidhi dirwatuljabali jabalka dirwadiisa aclaahu waa meesha ugu sarayda hiya iyadu bikasri daali daalka oo lahoos dhigaa la aqriyay dirwa daalka almucjamati ee la dhibicda loo yeelay iyo wadamiha in la godo layidhaha durwa labadaba waa la aqriyay wlqurquuru qurquurku bidami lqaafayni labada qaafba waa la godaa nawcun waa nooc min asufuni doomaha ka mid ah wasaciidu saciidku waa macno badan yahay caraba saciida la yidhahda dhulka korkiisa saciida la yidhahda meesha bannaan saciida la yidhahda maxaa markaan loola jeedaa wuxuu yidhi asaciidu saciid hunaa halkan waa lafdi mushtarag ahe alardu dhulkaa loola jeedaa albaarisatu bannaan dhulka bannaan oo aan geedaha lahayn ayaa loola jeedaa wlukhduudu ukhduudana ashuquuqu waa jeexjeexyada jeexjeexyadaasoo fil ardi dhulka ku sugan ka nahri saqiiri sida webiga yaroo kale waa webiga yaroo kale sida tarajeyada loo qodo ciidamada amase waxaan keliyaalka biyaha taasoo kale weeye wa udrima macnaheeda waxa weeye uuqida waa lagu shida dabaa lagu dhex shida godkii wankafacad macnaheedana waxa weeye ey inqalabad way rogmatay doontii wa taqaacasad macnaheeda waxa weeye tawaqafad way ka joogsatay godkii naartaa inay isku tuurto wajabunad waana cabsatay xadiidkan waxaad ogsoon tihiin wuxuu ka mid yahay axaadiista loo daliishado qofku inuu tamiino isku xidho isku dilo masaladaas marka wax yar oo khulaaso yar ah ayaan ka leenahay insha allah waxayna tahay horta xadiid saxiixa oo leh qof ha isdilo ama waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam qof isdilay ma jiro qowlkaas nin saxaabadana lagama hayo taabiciyaalkana lagama hayo afarta imaamna lagama hayo mana jirin waqtigaas hadda miino laysku dilaana maba jirinba ilaa laga soo bilaabo nabiga bicadiisii sala allahu calayh wasalam laga soo bilaabo waqtigii jihaadka la amree madiine uu hijrada ku tegey ilaa kun iyo saddex boqol iyo dhowr sano la soo gaaro mas'aladaas nin caalima iyo nin caamiya qof sheegay midna ma jirin qofku inuu isduli karo sidaasay ahaa jirtay mas'alo waxaa jiri jirtay la yidhaahdo iqtixaam ama inqimaas oo culummada madaahibta kulli ay ka hadli jireen shaekhulislaam ibnu taymiyana raximah llahu tacala hal kitaab uu ka alifay waana la helaa waa yaalla qaacidatun fi linqimaasa la yihahdaa macnaheedana waxa weeye hal qof hal qof inuu waxa weeye asagu cadow ka fara badan dhex galo waa qof keligiisa boqol gaal laba boqoloo gaal kun gaal oo hubaysan ayuu dhex deli intaas hubkiisa qaato uu la dhicin ayaguna way dili inqimaasa la yidhaha tiimbasho ama dhexdelid weeye marka dhinac khatara uga jirto qofku asbaab naftiisii lagu dili karo la yimid kun gaaloo hubaysan qofka dhex galay asbaab naftiisii lagu dili karo waa la yimid dhinacna masaladan way ka khilaafsan tahayoo waxa dilaya qofkaas waa cadowgii oo hadda mar walbaba inuu ku dilo mar haddaad jihaadba u timid waxa weeyaan waa cadowgii laga filaya inuu ku dilo dhankaas way uga bedelanta dhinacna waxa weeyaan khatargelin naftiisii uu khatargelinaya masaladaasna waxa weeyaan hal shardi ay leedahay afarta madhabood iyo qayrkoodba way ka hadlaan sheikhulislaam tamiyna kitaabu ka alifay alqaacida fi lqimaas la yidhaahdo waxa weeyaan haddii muslimiinta maslaxa uga imaanayda way bannaanta kun qof inaad dhex gasho oo aad la dagaalanto oo ay ku dilaan marka laakiin mas'aladan marka maadaama aan xadiis ka hadlayna jirin aayad ka hadashay oo macnaha amartayna aysan jirin saxaabadana aan laga hayn afarta madhoodna aan laga hayn waqtigan dambe oo la helay qalabka qarxa culummadu way isku khilaafeen bacdi culummada ka mid ah waxay yidhaahdeen ma bannaana sababtoo qur-aankaa si sariixa ilaahay ugu sheegay walaa taqtuluu anfusakum naftiinna ha dilinina in allaha kaana bikum raxiima ilaahay waa mid naxariis badan oo dadka kuma addoonsado isdila dadka maanta ummatul muxamed ah ilaahay kuma addoonsan isdile naftiinna ha dilinina waa aayad qur-aan waxayna leeyihin culammadaasu haddii ilaahay aayad qur-aan uu ku amray inaan laysdilin oo uu ka nahiyey macnaha in laysdilo waa nahyiye wax way ma bannaana in ilaahay la khilaafoo laysdilo waxay daliishadeen xadiisa bukhaari iyo muslim oo nabiga sala allahu calayh wasalama uu ku yidhi qofka isdila oo naftiisa dila aakhiro waa la cadaabin naartana waxaa u dheeraad noqon doono shaygii uu isku dilay laftirkiisa ayuu naarta dhexdeeda iskula garaaci oo iskula cadaabi weliba hadalkaas markuu dhehaya nabiga waxaa ka mid ahaa nin mujaahid ahaa oo gaalada aad u laayay oo dhaawacmay oo naftiisa israaciyey dhaawaci markuu dhaawacmay inta adkaysa waayey culammada gaar kaleeto ka midana waxay leeyihin way bannaantay masaladu way bannaan tahay qofka laga hadlayo oo adiladaas ku hadlaydaana waa qofka isku dila adduunyada xoogaa inta murgay iyo wax saasa isdilay oo naftiisa degdejiyey laakiin qofkaanu diinkii ugu gargaari waana bannaanta culummada tiri waa bannaan tahay waxa ugu caansan sheekh naasirudiin alalbani waxaa masaladaas aad masaladaas usoo jamciya aqwaasheeda kitaabka la yidhahda asalafiyuun mashhuur xasan ala salmaan sheikaasaa iskale aad usoo jamciya sheikaas falastiinigaa albanina waxa weya saddex qowl u leeyay mar wuxuu yidhaha ma bannaana marna wuxuu yidhaha waa bannaantay laakiin qowl jamcinaayuu leeyay oo uu leeya waa bannaantay umana bannaana waxaan ula jeedaa shuruud marka la helay bannaantay shuruuddaas waxa ugu muhiimsan oo uu shardiyo waxay tahay waa imaamka muslimiintu inuu amro cadowgana nikaayo ama cuquub adag lagu gaarsiin karo asbaab kale iyo wado kaleo loo maro in cuquubadaas cadowga la gaarsiiyana aysan jirin adugu shuruudahaasa ka mid ah waa masale sidaasa waxaan wax yar insha allahu ka akrinaynaa sheekh maxamed ibn saalix uthaymiin oo culimmada diida ka mid ah kitaabkan riyaadu saalixiinka markuu sharxayo kelimad uu ka yidhaahdo kelimad uu ka yidhaahdo wuxuu yidhi sheekh maxamed ibn saalix alcuthaymiin faqiihu lcasri ayaa la yidhahda casrigan culummada laakiin ninkii ugu fiqi badnaa ayuu ahaa intaan ognahay wuxuu yidhi qaala shaykhu lislaam ibnu taymiya raxima allahu tacaala lianna haadaa kanu jihaadun fii sabil lahi waa jihaad fii sabiililahi wiilkan wax uu sameeyey oo ah qaabkaas haddaad samayda way dili kartaa oo naftiisa asbaab lagu dilo uu sameeyey waa jihaad fii sabiililah wuxuu yidhi aamanat ummatun ummad dhan ah ilaahay rumayday wa huwa isaguna lam yaftaqid shay-an wax uu waayey ma leh liannahu maata waa dhintay wasayamuutu waana dhima laha aajilan ow caajilan ama dib danbuu ka dhima laha ama hadduu dhima laha halkaas markuu joogo wuxuu yidhi sheekh maxamed saalix cuthaymiin faama maa yafcaluhu waxay samaynayaan bacdu naasi dadka gobolkood oo min alintixaari isdilid ah isqarxinta bixayu meel yaxmilu uu qaadaayo aalaatin qalab mutafajiratin qarxa wayataqadamu bihaa oo uu ula tegayo ila alkufaari gaalada uu ula gelayo gaalada uu ula gelayo gaalada uu ula gelayo wuxuu yidhi uma yufajiruhaa uu qarxinaa idaa kaana baynahum markuu dhexdooda joogo fa ina haadaa kaasu min qatli nafsi waa naf tilideed walciyaadu bilah ilahan ka magangelayna wy waa qof isdilay yuu kaas waa qof isdilay taasu ilaahay baana ka magangelayna huley arrintaasoo kale intaas markuu yidhi wuxuu yidhi waman qatala nafsahu naftiisa qofka dilana fa huwa khaalidun naartu ku waaraa mukhalladun waa lagu waarinaa fii naari jahannama abad alaabidiina lafdiga bukhaariyaana sidaasa khaalid mukhallad qofka naftiisa dila inuu yahay kamaa jaa siduu ku timid uu yidhi fi lxadiid xadiidka can nabiy sala allahu calayhi wasalam calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi markaasuu wuxuu yidhi liana haadaakanu qatala nafsahu nafsadiisuu dilay liana haadaakanu qatala nafsahu nafsadiis qofkaan inta isku xihay miinada cadowga la dhex galay naftiisii waa dilay ayuu yidhi markaasuu yidhi laa fii maslaxati islaam islaamka maslaxadiisuna kuma jirto saysan ugu jirin jihaaduna ku jiraahe isagaa fasiraha wuxuu yidhi liannahu idaa qatala nafsahu nafsadiisa markuu dilo wa qatala casharatan toban gaal hadduu dilo ow miatan boqol gaal hadduu dilo ow miatayni laba boqol oo gaal hadduu dilo lam yantafic ilislaamu diinka islaamku ku intifaacima bidalika dilkaas maxaa yeelay falam yuslim innaasu dad ma islaamin labada shayood iskaga qiyaasana inay isku mid yihiinaa la rabaa hal gaal kuma soo islaamayo sidaan hal gaal kuma soo islaamaa bikhilaafi qisati lghulaam taasuna waxay khilaafsantahay qisada aad rabto inaad dilishato wiilka wa haada maxaa yeelay taas ummad dhamaa ku islaamtay oo tawxiidkii saas ugu kor noqday wa haada kana rubamaa waxaa la arkaa yatacanatu alcaduw cadowgu inuu kusii madax adkaado akara wax ka badan wa yuqira satraw laabtiisana uu huriyo haada arrinkan haada alcamalu camalkan xataa yaftaka ilaa uu burburiyo bilmuslimiina ashadd alfatki dilkii hore ka dara maadaama aan dowladu jirin oon awood lagu hor istaago markii dhibaatadan loo geysto haddii awood islaamta jirto lasii baabi'iyo waxbay ahaa laheed laakiin haddii laga dhuunto waxaa dhacda muslimkii iyo dadkii muslimiinta iyo shucuubtii muslimiinta ahaa aan laga difaaci karin inuu cuquubo ka daran u geysto hal qofna kuma soo islaamin muslimkiina cuquubadii mid ka daran u geysana wuxuu yidhi miaal wuxuu uga soo qaatay yahuudda wuxuu yidhi kamaa yuujadu sida laga helo min sunci lyahuud yahuuddu waxay sameeyaan maca ahli falastiin sida reer falastiin ay ku sameeyaan wuxuu yidhi fa ina ahla falastiin reer falastiin idaa maatal waaxidu hal qof markuu dhinto minhum ka mida bi haadihi lmutafajiraati isqarxintaanna uu ku dhinto wa qatala uuna dilo sittatan lix yahuuda ow sabcatan akhaduu waxay qaataanuu yidhi waxay qabtaan yahuuddu min jaraa'i daalika qaraxaas dartiis sittiina nafaran lixda nafar ow akar ama wax ka badan falam yaxsul marka sooma xasilin fii daalika isqarxintaas nafcun waxtar lilmuslimiina muslimiinta walaa intifaacun waxtarna uma imaan liladiina kuwii fujirat ilmutafajiraatu isqarxyada lagu qarxiyey fii sufuufi safyaalkooda wuxuu yidhi kuwii la qarxiyo gaalada ahaana nacfi kama helaanoo sooma islaamaan sida qoladaas u soo islaamtay muslimiintiina difaac uma noqoto inta gaaladii yimaado maadaama aan cudud lagu ilaalin ayaa jirin muslimiintii ayay baabi'iyana uga daraan walihaadaa sidaas darteeda naraa annagu waxaan aragnaa huu yidhi anna maa yafcaluhu waxa ay samaynayaan bacdu naasi dadka gobolkood oo min haada alintixaari isdilidaan ah naraa waxaan aragnaa annahu kaasu qatlun dil inay tahay linafsi naf la dilo biqayri xaqin xaq la-aanna lagu dilo waxaan kaloo aragnaa wa annahu muujibun inuu waajibina isdilidaasu lidukhuuli naari naarta in la galo walciyaadu billaah wa anna saaxibahu qofka isqarxiyana laysa bishahiidin shahiid maahan laakiin idaa facala insaanu qofka hadduu sameeyo yidhi haadaa isqarxintaan muta'awilan isagoo wax ta'wiilsanayo mooda inay bannaan tahay daanan asagoo u malaynaya annahu isqarxintu jaa'isu inay bannaan tahay fa innanaa annagu narjuu waxaan ka rajaynaynaa an yaslama min alifmi inuu dembiga ka nabadgalo inuu dembigaas un ka nabadgalo naar aan lagu waarin waa u rajaynaynaa wa amaa an tugtaba in loo qoro lahu qofka ashahaadatu falaa taas ma dhici karto haddii macsi ajar janno lagama helo liannahu lam yasluk maba qaadin qofkaasu dariiqa shahaadati waddadii shahaadada waman ijtahada qofkii dadaalo wa akhda'a gafa falahu ajrun waa leeyahy aduu hadalkaasu ku yidhi sharxa oo kitaabkan riyaadusaalixiinka uu ku leeyahay masaladana kitaabkaasa aad u soo naqliya culummada waxay ka yidhaahdeen kuwa oggolaaday iyo kuwa diidayba marka waa muhiim qofku muslimka naftiisu waa shayga ugu qaalisane inta uusan ku dhaqaaqin camalka inuu ka ogaado diinta alle waxay ka qabto daliilka cad iyo naska aayadda qur-aan iyo xadiiskana uu ku dheganaado wabilahi towfiiq ilaahay baa garanaya intaasaan uga gudbaynaa masaladaasna wacan anasin waxaa laga wariya radi allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi mara nabiyu nabigaa soo maray sala allahu calayh wasalam calaa imra'atin islaam tabkii booyeyda cinda qabrin qabri agtiisu ku soo maray fa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam qabrigii ag taagneed wiilaas ka saqiiray wiil ka saqiiray oo ka dhintay ayay u booyeyda fa qaala wuxuu yidhi nabiga ittaqi llah ilaahay ka baq wasbirii sabar marka masaladaas masale aad u muhiima ku jirta qabriyay ag taaganta waana booyeyda culimmada gabalaa waxay yidhahdaan gabdhuhu inay qabriga ag istaagaanoo siyaartaan uma bannaana booyinta oo qayladaana ma bannaana hadday laba munkar ahaa laheed oo inay gabaru qabri ag istaagtaa aysan bannaanaa lahayn nabigu laba munkaru ka reebi lahaa wuxuu dhihi lahaa ilaahay ka baq qabrigan ka agta kuma bannaaneen ilaahay ka baq ha booyin oo booyinta iyo qaylada iska daa labadaasuu nabigu ka reebi lahaa sala allahu caleyh wasalam laakiin nabigu wuxuu ka reebay booyintii qabrigii ay ag taagneedna kama reebin halkaas waa xujo cad oo tusayda gabdhuhu inay qabuuraha ag tagaan oo siyaartaan oo ay u duceeyaan waa u bannaantahay siday ragga ugu bannaan tahay baabu siyaara markaan tagno ayaana adilada kaleetoo badanoo ku sugan ayaan cadday doonnaa insha allah in gabaru qabri siyaaro karto oo ay ragga la mid tahay oo siyaartu ay sunno tahay gabdhuhu inay qabuuraha siyaartaan siday raggaba sunno ugu tahay laakiin booyin iyo carra cunin iyo qabri dawaafid hadde rag iyo dumar midna uma bannaana marka nabiga wuxuu ka reebay qaylada carabka laga booyo taasaa munkara taasuu ka reebay fa qaala nabig wuxu hi ittaqi llah allah ka baq wasbirii sabr fa qaalad waxay tiri ilayka canii wayga fogow fa inaka adiga lam tusab laguguma casiibin bimusiibatii dhibaatadeeda dhibaatadeydu kuguma dhicin sidaasaadan aniga ila mid ahaynado ma ogid waxay ugu dhacaye ordayga fogow walam tacrifu mana aysan garan gabadhaan gabar mu'minaadoo saxaabiyada weeye laakiin ma aysan garan inuu nabigii yahay halkaasna waxaa ku tusayda nabiga salawaatullahi wasalam caley tawaaduciisa waxa weyn dadka lagama dhex oqoon jirin oo qof hadduu yimaado aan oqon dadka kama gara jirin laba shayay taasu ku tusaydaa warka oo waxa weeyaan dadka ahlulbidac ah ay yidhaahdaan oo suufiyada ah ay yidhaahdaan nabiga nuura laga abuuro dayaxa sidiisa u iftiimi jiray waxa weeyaan inuusan wax ka jira ahayn sababtoo ah hadduu dayax la mid yahay qof kastaa waa arki lahaa bal dadka markaa doonaya nabiga markay yimaadaan markay yimaadaan man maxamed ay dhihi jireen waar maxamed waa kee asagoo dhex fadhiya saxaabada kamaysan oqon jirin laakiin dayax dad dhex fadhiya lama gara waaye marka masaladaas inaysan sal lahayn ayaa dareemayda masalada kaleeto oo ay ku tusaydaa waxay tahay sida boqorada oo kaleeto looga dabayaaco oo waxawe dhinac kasta looga istaago oo waxa weyn loo loogu hareeraysan yahay nabigu ma ahayn sala allahu calayh wasalam sida qof caadi ah ayuu u soco jiray walam tacrifu maaysan garan fa qiila lahaa gabadhi waxaa lagu yidhi inahu ninku annabi waa nabigii sala allahu alay wasalam qofkaad saas tiri waa nabigii marka markii saas la yidhi gabar mu'minada ayay aheed waxay riwaayadaha gabalkood ay leeyihiin fa akhadahu milu lmowt faahadahaa milu lmowt saasaa riwaayadka gabalka weliba muslim ayaa siyaadiyey faakhadahaa gabadha waxaa qabtay milu lmowt geeri oo kale naxdin faakhadahaa milu lmowt geeri oo kale naxdin aha qabatay ilaa nabiga kelmadaasoo kaleeto annagaanba dhihi karin ee qof saxaabiya inuu yidhaahdana waa naga sii nooga sii fog yahay wauna naga jeclaaya nabiga waa nooga karaamay ogaayeen fa aatad marka way carartay nabigii gurigiisii aaday fa aatad waxay tagtay baaba nabiy nabiga albaabkiisii sala allahu caleyh wasalam si ay uga cudur daarato falam tajid ma aysan helin cindahu nabiga agtiisa bawaabina kuwa albaab joogayaalka bawaabka waa qofka albaabka jooga oo dadka qaarna celiya qaarna soo daaya oo boqorada xafiisyadooda jooga oo qofka waxa weya boqorka uu rabana usoo daaya kan kalena ka celiya nabiga qof saas oo dadka gabal celiya ma lahayn marka kama aysan helin allahu akbar dadka saasay gabar iyo rag iyo dumarba ugu imaanayeen oy masaa'ilkooda u weydiisan jireen fa qaalad waxay tidhi lam acrifka kuma aanan garan rasuulka alla sidaas macnaha iiga raalliha weeye marka tan way ka raali gareen oo kelmadda ah dhibkaygaoo kale kuguma dhicin laakiin sabarkii oo dhibku markuu dhacay hadday sabarto ay ajarka ka heli laheyd inay fursadaasu dhaaftaan nabigu u sheegay fa qaala nabigu wuxuu ku yidhi inamaa wax kale maahan asabru sabarka oo macnaha maxmuudka ahoo la mahdiyo asabru aladii yuxmadu calayhi saaxibu sabarka oo qofka laga abaalmariyo cinda sadmati luulaa jugta hore agteedu ahaaday marka hore mogtahay naxdinta laguu soo sheego wadnaha jugkaaga dhacaysa jugtaas hore oo naxdintaas agteeda markaas weeye waxaa la rabaa mar alla marka dhibka laguu soo sheego markaas inaad sabarto laakiin haddaad ta maalma boyboydo kadib aad sabarto taas qof walbaaba gaalka xataa ayaan marku booyaan waa naxdin goyna wax ajara taas loogama helo jugta hore markay kugu dhacdo markaasaa sabarku ajar leeyi muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin limuslim waxaa ku sugnaa tabkii gabadhaas waa booyeyday calaa sabiyin saqiiray u booyeyday saqiirkoo laha u sugnaaday وعن أبي هريرة وxa lg wr رضي الله عنه أن رsuuل اللhi رasuuلka إلaahi sلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi يقuل الله aلله وxuu leeya تacاaلى sareeyey mا لcabdيi أdoonkayga uma sugnaan adoonka almuؤmini muuminka ah cindii agtayda uguma sugnaan jaزاء abaalmarin إdaa qabadtu markaan qaato safiyahu qofka uu jecel yahay min أhli الdunya dadka addunyada xaalu ka mid yahay ثuma اxtabasa uu أjar gurubsado إla الجannaةu janna maahan rwاه الbخaariya weriye xadiiskan wuxuu leeyahay nabigeenna alla hadlay waa xadiisulqudsi addoonkayga muuminka ah haddii qof uu jecel yaho dadka adduunyada ka mida aan ka qaato uuna ilaahay uga ajar raadsadoo sabro waxaan jannahan laguma abaalmariyo allaahu akbar fama acdamaha maxaa ka weynan badan qofaad jeceshaa carruurkaagiyaa dhintay waxa weyn aabbahaa dhintay hooyadaa dhimatay macalinkaagiyaa dhintay shiiqaagiyaa dhintay saaxiibkaagiaad jecladaa dhintay islaantaadiaad jecladaa dhimatay ninkaagiyaa kaa dhintay gabaryaad markaasaad mar alla markaad musiibadii dareentaad sabartay ilaahay weynaayaad ka ajirgoobsato waxaad tihi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun wax janno ka yar ilahay kugu abaalmarinaa allahu akbar weynan badana ilaahuna waafaji musiibadii waa nugu dhicin mar walba laakiin waxaa la rabaa inaan fursaddan ka faa'iidaysanno yaquulu llahu alla wuxuu leeya tacaala asarey maa licabdi addoonkayga uma sugna addoonka almumini muuminkaa cindii agtayda uguma sugnan jazaa-un abaalmarin idaa qabadtu markaan qaado safiyahu qofka uu jecel yahay min ahli dunya dadka adduunyada xaaluu ka mid yahay uma xtabasa uu ajar gurubsado ila aljannatu janna maana wax kale uma sugna rawahu lbuhariya wariyey wacan caaishata waxaa laga wariya radia allahu canha annaha caaisha sa'alad way weydiiday rasuulallahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyh wasalam can idaacuuni daacuunka daacuunkay wax ka weydiiday xaqiiqadiisa iyo bal wuxuu yahay daacuunku ma ahan shuban biyoodka oo dadku soomaalidu ay u taqaano waxa weeyaan kalooraha ma ahan kaas daacuun lama yidhahdo daacuunku waa nabare madmadow oo qofka ka soo baxa meelaha dhidida sida kilkilaha iyo dhegaha raadkooda iyo oo qandhab badan qofka ku qabanaydo loo halaagsamo ummaduhu ku baaba'aan weeye oo khatar ah ilahay naguma rido subxaan allah ilaahay baan ka maangalaynaa waa cud aad u khatara kilkilaha iyo meelahaasu ka soo baxa marka qofka xanuun iyo holac ayuu leeyahay waana madmadowya wadnaha garaacaya qofku waa matagaya waa arrin aad u khatar ah ma ahan waa ka daran waxaan la yaqaano marka daacuunkaasay weydiiday fa ahbaraha nabigu wuxuu sheegay annahu daacuunku kaana wuxuu ahaa cadaaban cadaab cadaabkaasoo yabcahu llahu ilaahay kusoo diro tacaalaa sarreeyey calaa man yashaw qofkuu doono cadaab ayuu ahaa ilaahay ummaduhu rabuu ku halaagi jiro ku cadaabi jiro kusoo diri jiray qofkuu doono ayuu ilaahay kusoo diri jiro o ku halaagi jiray ama gaalo ilahay ku kufriday ama muslimiin ilaahay weynaa subxaana wa tacala ku faasiqoobay fajacalahu llahu daacuunka alla wuxuu ka dhigay tacaalaa sarreeyey allihii sarreeyey wuxuu ka dhigay raxmatan naxariis lilmuminiin muminiinta ugu naxariisto naxariisa ilaahay muminiinta uga dhigay allahu akbar dadka muminiintaa ayuu naxariis ilahay uga dhigay see alla uga dhigay alla wuxuu uga dhigay waa sidaa falaysa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo yaqacu ku dhacaya fi daacuuni daacuun daacuunu ku dhaca waa maxe macnaha magaalo uu joogo ayaa daacuun ka dhacay saas weeye magaaladii uu joogayaa daacuun ku dhaca fayamkutu addoonkaas waa iskaga nagaanaho ka qaximaa fii beladihi magaaladiisa saabiran xaalu yahay mid sabrayo ajar gurubsanaya yaclamu xaalu og yahay annahu asaga laa yusiibuhu inuusan asiibayn ilaa maa kataba allaahu wax alla usoo qoray maahan lahu asaga ilaa hadday sidaas dhacdo oo inta magaalo daacuun ka dhaco qofku ku sabruu ogaado waxaan alla usoo qoray insan ku dhacaynin kataba allaahu lahu alla wuxuu u qoraa waxaan dhii tegay ilaa kaana lahu waxaa u sugnaada milu ajri shahiid shahiid ajarkiis wax lamidahoo kale rawahu lbukhariya wariyey qofkii magaalo jooga ee daacuun ka dhaco sunnadu waxay tahay inuusan ka cararin oo ka bixin qofkii ka maqan oo aan magaaladaas jooginna sunnadu waxay tahay magaalo daacuun ka jiro inuusan aadin oo uusan naftiisa khatar gelin xadiiska cumar ibnu khadaabaa taasna tusaya sidaas weeyaan sunnadu marka waxa weeyaan ilaahay raxmad saas uga dhigay waxaa laga helayaa ajar shahiid ayaa laga helaya laakiin waa qofka saabirka oo ku sabra oo og waxaan alla usoo qadarin inaysan ku dhacayn wacan anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi samictu rasuula allahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaala uu leeyahay ina allaha ilaah caza asaga qaaliba wajalla weyne qaala wuxuu yidhi ida ibtalaytu markaan imtixaano cabdi addoonkayga bixabiibatayhi labada uu jecel yahay markaan ku imtixaano xibnihiisa qofku waa wada jecelyahay laakiin labada loogu sii jecelyahay waa labada indhood marka ilaahayaa wuxuu leeyahay addoonkayga haddaan labada indhood ku imtixaanoon indhaha ka rido oo uu indhabeelo allaahu akbar ilaahu ha naga ridi hadaad naga ridana sabrna sii in allaha ilaahay caza isagaa qaliba wajalla weynaaye qaala wuxuu yidhi ida btalaytu marka aan imtixaano cabdi addoonkayga bixabiibatayhi labadiisa uu jecel yaho labada indhooda haddaan ku imtixaanoon ka rido oo fa sabara uu sabro cawadtuhu waxaan bedel u siiyaa minhumaa labada indhood aljannata jannaan ugu bedela qofka marka indhoolka ah saabirka waa ahlujanna fasabara hadduu sabro cawadtuhu waxaan qofkaas bedel u siiyaa minhumaa labadii indhood waxaan ugu bedelaa aljannata janno yuriidu wuxuu ula jeedaa ilaahay xabiibatayga caynayhi labada indhood rawahu lbukhariya weliye marka qofkii indhaha ay ka dhacaan waa inuu sidaan usii ogaado ku sabro jannuu leeyahay oo indha ka qiimo badan wa can cadaa ibnu abi rabax waxaa laga wariyey cadaa ibnu abi rabax cadaa ibnu abi rabax waxaa la yidhahdaa kunyadiisa أبو محمد القرشي مولاهم المكي أحد الأعلام علمي بدن يالك تابعيالك علمي بدن يالك أيو كمدها وقو وحكا وريا صحابة بدن عبد الله بن عباس كمد يهي عائشة أي كمد تاي أبو هريرة وكمد يهي سنة تابعيال بدن وحكا وريا أوزاعي بن جري أبو حنيفة الليث إيو كواس أيا وحكا وريا أمها ستها دن وحوين رجاشو دو كمد يهي een siddeetan sano ayuu noolaa wuxuu dhintay hijriyadu markay ahayd boqol iyo toban iyo afar boqol toban iyo shanna waa la sheegaa boqol toban iyo afar boqol toban iyo shan ay waqtigaas ayuu dhintay raximahullah wa can abi ribax wa can abi wa can cataade ibni abi rabaax waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala lii ibnu cabaas qaala lii ibnu cabaas cabdullaahi ibnu cabaasaa wuxuu igu yidhi radia allahu canhuma alaa uriika miyaanan ku tusayn imra'atan islaam min ahli ljannati ahlujanna ka mid a islaam ahlujannaha ka mida ma ku tusa uu yidhi cabdullahi ibnu cabaas faqultu waxaan idhi balaa inaadan itusin iska daaya itus ha islaam ahlujannaha ina ishayda ku arka waan rabaa qaala cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi haadihi lmar'atu hiya islaam ahlujannaha haadihi lmar'atu waa midaan asawdaa ilmadow islaan madow inta tusu yidhi waa midaan islaamtan waa ahlujanna adduunka iska kor socota siday marka ahlu jannanimadeeda caqli laguma ogaado qof aan nabigu dhihin hebelaa ahlu jannaa waa ahlu janno lama dhihi karo masale aad u muhiima way in la ogaado qofkaad khayr ku aragto waa ahlu khayraa layidhaha jannaan ilaahay looga rajaynaa waa la dhihi karaa laakiin waa ahlu janno waxa weeyaan iftiraac calallaahi weeye inay noqonayda ilahay inaad ku been abuurato qof adigu aadan ogeyn oo nabigu sheegin si kalena laguma ogaa karo marka sida uu ku ogaaday islaamtan in ahlu janno tahay ayuu u sheegaya cabdullahi bn cabaas wuxuu yidhi atat nabiya nabiga yuu timi sala allahu calayh wasalam faqaalad waxay tidhi innii aniga usracu waa laylagdaa waan suuxaa wey waan suuxaa wa innii aniga markaan suuxo atakashafu waan fayd maho dharka iga fayd maa markaasa cawradeydii muuqanayo ilaa gabadha jidhkeedo dhan waa cawro korkeyana asurataa rabay marka aan suuxon miir beelo markaasaa korkaygii qaar muuqana fadcu llaha tacaala ilaahay ii tugli aniga ilahay ii bari inuu ilahay macnaa cudurka iga qaado weeye qaala nabigu wuxuu ku yidhi in shita haddaad rabto sabarti waad sabre walaki ljannatu jannaad ma leedahay haddaad suuxdimahan iyo jinniyahan ku sabarto jannaad leedahay saas ogow haddaad ku sabarto wain shita haddaad rabtana wain shita haddaad doontana dacawtullaha tacaala allaan kuu baryaa an yucaafiyaki inuu ku caafiyo haddaad rabtana ilahay waa kuu caafina haddaad rabtana waa sabre jannaad ma leedahay iimaanka balfiiri gabadhaas fa qaalad waxay tihi asbiru waan sabraa waan sabraa haddaanba janno ku helayo suuxdimaha iyo sakaraadkayga imtixaan ilaahay ugu imtixaana weeye waan ku sabraa fa qaalad waxay tihi laakiin mid aan rabaa marka ilahay iiga bari innii aniga atakashafu waan faydmaa oo xijaabka iga faydma markaas aan suuxo fadcullah alla ii bari allah atakashafa inaanan faydmin fadacaa lahaa nabigu waa u duceeyey ilaahay ayuu u tuugay inaysan faydmin oo markii ay suuxdo aysan faydmin saasa ilaahay nabigu uga baryey salawaat ullaahi wasalaamu calayh muttafaqun caleyh marka taasuna waxay kutusaydaa waxa weeyaan iimaanka qaaliga ee gabadhaa saxaabiyadda ilaahay siiyey waxay kaloo kutusaydaa dadka mu'miniinta ah maanta iyo maalin walba waa imtixaanan yihiin suuxdimahan iyo xanuunkan aad u badan yahay waana lagu imtixaanayaa inay ogaadaan hadday ku sabraan inay ilaahay raallihanshadiisa iyo janno leeyihiin waa arrin aad u qiimo badan dadka mu'miniinta ee ku sabra arrintaasna ay ka elan yihiin marka cudurka adugu mana haydid mana celi kartid mana keeni kartid waxa weeyaan laakiin waxaa la rabaa inaad adugu ka faa'iido marka uu yimaado oo sabar iyo adkaysimo iyo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala imtixaanu kugu imtixaan inuu yaad ogaato oodan aadin meel aan la kaa xarimay oodan dawo ka raadin yabaro fiqi buraale waxa weeye jinniya wax loo qalaa waa ilaahay weynaa oo loo sharig yeelayo oo laga raadinayo alla qaybkiis caafimaad waxa weeyaan qofku waa bannaan tahay inuu dawo sharciga isku daweeyo qur-aan isku akriyo dhakhtar uu u tago wixii sidaasa way bannaan tahay laakiin jinni in wax loo qalo la yabareeyo waxa weeyaan waxaasu waa sharig yeelid ilaahay loo sharig yeelayo waxa weeyaan waana arrin xaaraan ah waxa loo qalayaana waa doofaarka oo kaleo wamaa uhilla liqayrilahi wey ilahay qaybkiis wax loo qalay marka qofku inuusan ilaahiisa ku kufrin oo imtixaan inay arrintu tahay uu ogaado oo uu safro taas ayaa laga rabaa walaalayaa وعن أبي عبد الرحمن وحلا ون عبد الله بن مسعود الهذلي أبي عبد الرحمن وكيدي سمك عيسى وحلا عبد الله بن مسعود بن غافل أي لرادة عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي ورير هذيل الهذلي ورير هذيل مركا أن عبد الله بن مسعود وحويان وحو إسلامي وقت هرون مقالة مكالة جوغي oo xataa shan a ka horreeday bacd alculamaa way soo naqliyeen shan qof inay islaamka uga horreeday nabiga sala allahu calay wasalam ayaa maalin maalmaha ka mida buuraha marka isagoo iska wareegayo o iska socda isaga iyo abubakar ayaa cabdullahi bn mascuudna uu ari ilaalinayo arigaasna waxaa iska lahaa cuqbatu bn abi mucayd ninkii mandheerta nabiga saari jiray sala allahu calay wasalam ninkaasaa iska lahaa isagoo arigaas ilaalinayo u yimid arigan noo lisuuri arigan ammaano weeye malihi uu yidhi marka ceesaan aan weli curan ayuuna nabigu yidhi middaas aan maalin noo fasax markaasuu yidhi maal taas haddaad caana ka keeni karto markaasaa nabigu salaaxay markaasay godlatay ceesaantii dhagaxuu soo qaatay waa ku lisay kulli way habeen way ka dhergen mucjisadaas markuu arkay ilaahay nabigiisa ku karaameeyey markaas ayuu islaamay markaas ayuu islaamay kadib waa soo waa hijrooday xabash uu hijrooday haddana madiina usoo hijrooday dagaalkii badaruu ka qayb galay baycatu ridwaanu ka qayb galay goobihii nabigu ka dagaalamay kulli way ka qayb galay labadii qiblo qibladii baytulmaqdis markii loo tukanayana lix iyo tobankii bilood waxba uga tukaday kadib markii lasoo bedelana kacbada xaggeeda wax uga tukaday nabigu aad ayuu u karaamay jiray aad waxa weyan caan ayuu saxaabada dhexdooda uga ahaa saaxiibu siri rasuulilah inuu yahay oo nabiga sirtiisa og yahay cadayga iyo kabaha iyo biyaha uu ku weyse qaadana markuu nabigu safarka yahay ayuu u qaadi jiray aad ayuu waxaa la soo guuriya waxaa ka mid a xadiista lagu ammaano inuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam radiitu liummatii maa radiya allaha ibnu ummi cadi ibnu ummi cadina waa kunyadiisa waxa weeye wiilkaas wuxuu ummadayda raalli uga noqdaan raalli uga ahay wuxuu uga caroodan waan uga carooday nabigu aad u ekaa hadyigiisa iyo qaabkiisao dhan kuufa ayuu qaadi ka noqday khilaafadii cumar ibnu khadaab iyo qayb ka mida cuhmaan bin cafaan khilaafadiisii qaybtii hore kadibna magaalada madiinuu ku soo laabtay magaaladaas ayuu ku dhintay kuufuu ku dhintayna marka gabal waa la sheegaa sanadu markay hijiriyadu ahayd soddon iyo labo markaas ayuu dhintay asagoo lixdan iyo dhowr sano jira waxa weeyaan zubayr ayaa ku tukaday ayaa ku tukaday waxaana lagu aasay baqiic qabuuraha masaajidka nabiga ku dhoweeye madiina kaas ayaa lagu aasay lix boqol iyo afartan iyo sideed xadiis sideed boqol ayaan rabaa inaan idhaahdo sideed boqol iyo afartan iyo sideed xadiis ayuu nabiga ka wariya salawaat ullahi wasalaamu calayh wa can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyay cabdillaahi bni mascuudin ibnu kaafil alhudani radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaanii waxaad moodaa anduru inaan hadda u jeedo ilaa rasuulilahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam inaan haddeer waxa weeyaan aan fiirinayoon u jeedaad imoodaa rasuulkii alle yaxkii xaala uu jilayo rasuulku nebiya nabi nabigaasoo minal ambiyaai nabiyaalka ka mida salawaatullaahi ilaahi ammaanyaalkiisa iyo wasalaamu nabadgelyadiisu calayh nabiyaalka korkooda ha ahaatee xikaayada waxaa la idhahdaa qofku wuxuu sameeyey oo kale markaad ka daba samaydo jilid waa saa waxaad moodaa haddeer inaan u jeedoon fiirinayo nabiga oo jilaya amase na tusaalaynaya oo samaynaya nabi ka horreeyey oo isagoo nabigu jilaya kaanii waxaad moodaa andura inaan hadda fiirinayo ilaa rasuulilahi rasuulka alle sala allahu calay waslm yaxkii xaalu jirayo nabiya nabi nabigaasoo min alambiyaai nabiyaalka ka mid a salawaatullahi ilaahi ammaanyaalkiisa iyo wasalaamu nabadgelyadiisu calayhi rususha korkooda ha ahaato nabigaasoo darabahu ay garaaceen qowmuhu tolkiis oo faadmuuhu ay ka dhiijiyeenoo dhiig ka daadiyeen wa huwa nabiguna yamsaxu uu tirayo addama dhiigkii can weji wejigiisa ka tirayo oo wayaquulu uu leeyahay allaahumma allah ikfir u dembi dhaaf liqowmin tolkay fa inahum tolkay laa yaclamuuna wax ma oga hadday wax og yihiin waa jaahiliine hadday wax og yihiin nabi ma dileen muttafaqun calayh marka nabigaas bal sabarkiisa fiiri laba shay oo cajiib badan tan koobaad way dileen dhiigay ka daadiyeen dhiiggiyuu tirin wuxuuna ka u tirayaa dhiiggu dhulka hadduu ku daato cadho alla amay timaadaho meesha lagu halaaga ummadda ayagiioo gaalaa oo qoomkiisii waa gaalo waa dileen ilaahay inuu halaago ayuu uga cabsanayaa markaasuu dhiiggiisa dhulka ka celinaya waa mid la yaab badan tan labaadna waa u ducaynaya ilaahu wax ma oge oo waa jaahiliina alla u dambi dhaaf uu leeyahy taas marka qof kasta oo daaci ah oo diinta alleh waxa weeyaan dadka ugu yeeraya ee nabiyaalkii matelaya sabarkaas oo kaleeta ayaa laga rabaa dadka inuu u sabro wa khaasatan annagoo maanta dad muslimiin ah ee cusaad ah ee xoogaa wax ka qaldameen diintii alleh ugu sheegayna oo bari rabna haddii waxa weeyaan aan noqonno waxa weyaan wax yar markayna dhibaan ama na xantaan ama na dicaayadeeyaan ama na garaacaanba haddii waxa weeyaan halaag allow halaag kusoo dedeji aan idhaahno waxay ku tusaydaa dariiqii nabiyaalka inaanaan markaas ku socon ayagiioo muslimiin ah eheladeennii ah waxaa la rabaa inaan naar uga cabsanno ilaa qofkan haddii naar la gelsho adiga wax kuuma gasho laakiin isagii halaagay ku tahay inaad naarta uga baqdo inaad ilaahay uga tuugto inuu ka badbaadiyo ilaahay qalbigiisa inuu xaqa u furo inaad u tuugto sabar aanad muujido taas ayaa dariiqadii nabiyaalka ah وعن أبي سعيد وxa لa wariya وأبي هريرaةa رضي الله عنه عن النبي نaبiga u ka wariyey sلى الله عليه وسلم qاaل نaبigu wuxuu yidhi mا يuصiiب المسلمa qofka مسلiمka wixii aصiiba oo min نaصبin daal ah نaصبka waa daalka wixii qofka مسلiمkaa aصiiba oo min نaصبin daalka ah وalaa waصبin xanuunka ah xanuunka joogtada la yidhaahdaa naصبkana wasبka waa xanuunka joogtada walaa hamin murugo ah wixii ah ma asiibto walaa xasanin tiiraanyo walaa hamin waxa weeyaan murugo oo wax soo socda uu ka murugsan yahay walaa xasanin tiiraanyo uu ka walwalayo wax soo dhaafay intaas mid ka midu ma asiibto walaa adan dhib ma asiibo walaa hamin murugo ma asiibto xataa shawkato xataa qodaxda yuushaaku ha lagu mudayo ilaa hadday dhacdo kafara allaahu ilaahay wuxuu ugu dhaafaa bihaa dhibaatooyinka min khadaayaahu gafyaalkiisa wax ka mida wixii qof muumina soo gaara ilaahay weynaa gafafyaalkiisa ugu dhaafaa subxaana wa tacaala muttafaqun calayh marka qofka muuminka waa in ogaada daalka ku soo gaaraya daacada leed ku daalayda xanuunka murugada waxa soo socda ka walwalayda wax la soo dhaafay aad ka tiiraanyoonaydo dhibaatada qodax xataa ku mudda haddaad ku sabarto ilaahay weynaa kafaara gud ayuu kaaga dhigaya dajarna waa kaas in haddaad ku sabarto waana kafaara gud waxaas muuminka ku dhacaya imaam nawowi fasiraya lafdiga wasab wuxuu ihi walwasabu almaradu waa jirada wa can ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raadiha ka noqdee qaala wuxuu ihi dakhaltu waxaan usoo galay cala nabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam walxaal huwa nabiga yuucaku la qandhaynayo nabiga qandha lagu hayo qandhahaydo xanuun macnaha iyadoo hayo faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka allow innaka adiga tuucaku waa lagu qandheeya macnaa xanuunaa lagugu qabtaa wackan qandho shadiidan adag macnaa xanuun adag a lagugu qabtaa maxay tahay arrintaas oo dadka adugu xanuun adagtahay marka xanuun ku qabto qaala nabigu wuxuu yidhi ajalhaa innii aniga uucaku waa lay qandheeyaa kamaa yuucaku sida loo qandheeyo rajulaani laba qof oo minkum idinka idin ka mid a laba qof oo idinka idinka mid a xanuunka qabta xanuun la mid aha ay qabta qultu waxaan idhi cabdullahi bn mascuud daalika xanuunkaas adag daalika xanuunkaas adag oo dheeraadka ah daalika ay ziyaadat lwacki xanuunkan dheeraadkaa macnihiisu ma waxa weeye anna laka inay kuu sugnaadeen ajrayna laba ajar inaad laba ajar leedahay miya hadda marka macnuhu qaala nabig wuxuu idhi ajal daalika ay ziyaadat lwacki xanuunkaas dheeraadkaa kadaalika waa inaan laba ajar leeyahay maa min muslimin qof muslima ma jiro muslimkaasoo yusiibuhu uu asiibo adan dhib shawkatun qodax iyo famaa fawqaha wixii ka koreeya ilaa kafara allaahu ilaahay kafaara gudu uga dhigaa bihaa dhibaatada sayi'aati xaanyaalkiisa qofka dhibaatooyinka ku dhacaya ilaahay kafaara gudu uga dhigaa wa xudad canhu waana laga ridaa dunuubuhu dembiyaalkiisa kamaa taxudu shajaratu sida geeddu u daadido waraqaha caleenteeda muttafaqun calayhi walwacku madulxumaa waa qandhada kaarkeeda wey kaarka macnaha kulaylka qandhada wey maqhulxumaa waa qandhada kulaylkeeda wa qiila waxa la alxuma waaba qandhada laftirkeedana waa leeyi wa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man yurid illaahu qofka alla la doono bihi manka khayran khayr yuusib minhu xaggiisa wax ka casiiba qofka ilaahay markuu khayr la rabo isimi daayo xanuun mar faqri mar murugo ilahay waxbuu ka asiibaa rawahu albukhaariya wariyey wadabadu yusabna waa loo dabdi waa loo shaqlay waa la asiibaa bifatxi saadisaadka in la kor dhigo iyo wa kasriha in lahoos dhigo haddii lahoos dhigo waa musami mabniyun lilmusama wey ilaahaybaa asiiboo dhib ku qabta weeye markuu khayr la rabo si ay dembigiisa ugu burburiyo yusabna waa la asiibaa dhibaata ku dhacda waana isku macno wacan anasin waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yatamanayanna yuusan jeclaysanin axadukum qof idin ka mida almowta geeri lidurin liajli durin dhib dartiis yuusan u jeclaysan dhibkaasoo asaabahu asiibay qof idin ka mida dhib soo gaaray dartiis yuusan geeri u jeclaysanoo dhihin allow yaa iska kaydinoo nafta iga qaada yuu dhihin waa mamnuuc arrintaas lama ogolo allow yaa nafta iga qaada inaad tidhaahdo fain kaana hadduu yahay laabudda lagama maarmaan faacilan mid samaynaa hadduusan adkaysan karin oo dhib badana uu hayo ousan adkaysan karin allow nafta iga qaad yuu dhihine falyaqul ha yidhaahdo allaahumma allow axyinii in noole maa kaanat ilxayaatu noloshu intay tahay khayran limid io khayr leh noloshu waxay khayr kuu leedahay dembi horood gashay intaad ka toobad keenaydo ama xasanaad aad xasanaadkaaga ku darsanaydo intaas khayray kuu tahay watawafanii allaw i oofso oo nafta iga qaad idaa kaanat ilwafaatu geeridu intay tahay khayran limid io khayr badan geeridu waxay kuu khayr badanta haddaadan dembi horena ka toobad keenayn xasanaadna aadan ku darsayn xasanaadkaagii hore dembi ood sii siyaadsaydo geeridaa kuu khayr ah ayadaa kuu khayr ah ama diintaada aad ka fidnoobaydo muttafaqun calayh wa can abi cabdillaahi waxaa laga wariye khabaab ibnu larati radia allaahu canhu khabaab ibnu larati radia allaahu canhu ilahay raadda ka noqde kunyadiisa abu maxamed ayaa la ihahdaa ama abi cabdillaah magaciisa waxa la hahdaa khabaab ibnu larati ibnu jandala ibnu sacad ibnu khusayma ibnu kacab ibnu zayd manata ibnu tamiim radia allaahu canhu ayaa la yidhaahdaa waa reer khusaaci sidaas ee tamiimina waa la yidhahdaa reer khusaacina waa la sheegaa laakiin tamiimi waa nasabka xaggiisa khusaacina waa xagga walaha oo waxa weeye walaha xaggiisa maxaa yeelay asaga asagoo addoon ah ayaa waxaa soo gadatay mawladiisii la dhihi jiray ummu anmaar binti sibaac alkhusaaciya marka insha allahu halkaas ayaan casharkan ku joojinaynaa casharka damban insha allah biidn اllahi tacala ilahay idankiisa ku dhammaystiri doonaa wbiاllahi towfiq sal اllah calى nabiyina muxamed